Wadadan oo marta galbeedka magaalada Beledweyne isla markaana isku xirta magaalada Muqdisho iyo Beledweyne ayaa waxaa lagu bilaabay dib u dayactir kadib markii ay saameysay fatahaadii ku dhufatay magaalada. Dhismaha wadadan ayaa waxaa si isku tashi ah ku dhisay ganacsatada, odayaasha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada xaafadda Howlwadaag. Nabadoon Cabdulaahi Culuw oo ka mid ah guddiga wadadan iyo qaar ka mid ah bulshada xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne isla markaana u istaagay dhismaha wadadan ayaa ka warramaya dhismaha wadadan iyaga oo ummadda Soomaaliyeed ka codsaday in laga qayb qaato dhismaha wadadan.
bacdal wakiil kadib waxaan leeyahay waxaan meeshaan isugu nimid annaga waa ma ahan arrin yar waxaan isugu nimid arrin weyn oo waddadii xiriirinaysay galbeedka hiiraan iyo muqdisho in shaqo laga qabto waddada shaqaha laga qabto muxuume waddada cabirka biyaha biyabaxaha ku soo baxdo biyihii oo xareedana way maraan annagoo tabarucaad ilaahiga subxaana wa tacaala xaggiisa loogu dhowaanaya qabanayna waxaan ahay guddiga ishilqaamay waddada maxay ay isku hilqaama inay dhisaano alla dartiisa u ishilqaamay oo maxay ahayday inay ku dhisaano jeebkooda iyo dadka muxsiniinta ah inay wax ku bixin anigoo ah guddoomiyaha guddiga dhismada ee waddada dheer waxaan soo dhowaynayaa inaan waddadan dhisanno oon maxay ahayday u soo istaagna alla dartiis wax badan ayaan ku fikirayna inaan dhisno wax badan ayaan ku saaxanaynay ilaahayga subxaana wa tacaala awoodale haddana waa noo suurgeliyey waxaan rajaynaynaa inaan laami iyo boondiyaal inaan saarno annagoo ku tashanayna naftayno iyo maalkayno inta muxsiniintahoo maxay dal idibad jirto waxaan kusoo gabagabaynayaa allaha subxaana wa tacaala awood iskale allah noo fududeey howsha oon qabanayna allah noo fududeey maanta halka aan joogno waa waddada xidhiirisa galbeedka magaalada beledweyne iyo muqdisho waddadaas waa waddo islaamka dhan oo marayo waa waddo soomaaliyeed waddadan aad iyo aad ayaa safarada ugu dhib qabeen waxaa maaragtay la go'aamiyey oo ummadda isxilqaam jeebkeeda iyo maaragtay ay u tala gashay inay dhisaan oo halkaas dhibaatooyinka lagu qabo ay baahi tiraan ayaa la go'aamiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa marka koowaad baaq u dirsanaynaa inuu naga caawiyo addoommakiisana noo soo dhex mariyo kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda jooga inuu noo soo dhex mariyo wax allay wixii kaalmaah insha allahu tacaala waxaan baaq dheer u diraynaa jaaliyadaha ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer hiiraan galbeedka magaalada beledweyne iyo waxay isku xirtaa muqdisho waa halka waddo hadda gobolladan dhex oo dhan xidhiirisa sidaasi darteed ayaan maaragtay waddadaas muhiim ay nooga tahay marka waxaan ka codsanaynaa jaaliyadaha jaaliyadaha iyo iyo intii hay-adaha samafalka dalka iyo dibadda wixii jooga wax alla iyo wixii ku shaqalahoo dhan dhammaan inay maarata waddadaas ay wax ka qabtaan wadadan oo marto galbeedka magaalada beledweyne ayaa waxaa dhib badan ku qabay gaadiidka u kala safro magaalooyinka beledweyne iyo muqdisho maadaama uu burbur ka soo gaaray fatahaadii